bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhduna ay ku astaysan tahay toddobiyi labaatanka julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xeer ilaaliyaha qaranka cabduqaadir maxamed muuse oo saxaafadda kula hadlayay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxa uu qaadacay xilka qaadistii ay ku sameeyeen golaha xukuumadda soomaaliya oo dhowaan kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xeer ilaaliyaha ayaa sharci darro ku tilmaamay go-aanka xubnaha golaha wasiirada dhowaan ay xilka kaga qaadeen waxa uuna arrintaasi ku tilmaamay in ay tahay mid dastuurka dalka baalmarsan cabduqaadir maxamed muuse xeel ilaaliyihii qaranka ayaa sheegay in cid kale cid xilka qaadi karta ay tahay keliya guddiga garsoorka oo ka kooban sida uu sheegay sagaal xubnood kaasi oo uuna madax u yahay gudoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdulaahi ilka xanaf dhowaan ayay ahayd markii golaha wasiirada soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ay shaaciyeen inay xilkii kaga qaadeen xeer ilaaliyihii qaranka cabduqaadir maxamed muuse dhanka kalena wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xeer ilaalyaha qaranka loogu magacaabay inuu noqdo axmed cali daahir lamana oga halka iyo goobta ay saldhiga doonto diidmadan haatan kasoo yeertay xeer ilaaliyihii qaranka cabduqaadir maxamed muuse kaasoona sicad kaga horyimid golaha xukuumadda soomaaliya dhowaan amarkii kasoo baxay ahaa inay xilkii kaga qaadeen xeer ilaaliyihii hore ee qaranka soomaaliya cabduqaadir muuse wararka ka imaanaya qeyba ka mida gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in si cadi looga horyimid awamirtii kasoo baxday xukuumadda soomaaliya taasoo dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed in laysku dari doono maamulku meelgaarina loo samey doono maamulada ka jira gobolada dhexe ee dalka soomaaliya gaar ahaan galgaduud iyo mudug qaar ka tirsan maamulada ka jira haatan goboladaasi ayaana si cadi uga horyimid awaamiirta kasoo baxday ra-iisul wasaaraha soomaaliya cawaale xaaji cabdiraxmaan waa wasiirka garsoorka maamulka galmudug waxa uuna tilmaamay in arrimahaas aysan waxba ka jirin maamuladaasina iyagu ay tashteen ayna ku midoobeen in maamul ay dhistaan waxa uuna tilmaamay haatan inaana la joogin xilli kumeelgaar loo magacaabo deegaanadaasi waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xukuumaddiisaba wax badani haatan ay ka qaldan yihiin sida hadalka uu dhigay hadalkaasi inaan ka hadlayna waan u malaynayaa horta sayda ummad walba masiirkeeda ayadaa reer laga rabaa inay raado dadka gobolada dhexe iyo midigdega haddaba maamulees maamulada ka jira ayaga waxa ayagu aysan rabin reyo kama rasbikan waxa ay doonayaanna waxaa dowlada federaalku xaq ku ah waxa ay doonayaan inay gacan hadda dowladu gacan waxay ka geysatay in maamulada isku yimaadaan waa sax laakiin go'aanka gaarista qaabka wax laisugu darsanayo daalsar wax loo daysanayo meesha wax lagu samaysanayo magaca loola baxayo qaabka isku raacayaan qaab ma ahan dowladu amar ay baxan dowlada warintay loo meeriso warsidan sidan qaadoo sidan socda ee waa qaab aan u madax bannaanahay dhanka kalena wasiirka arrimaha bulshada ee maamulka ximin iyo xeeb maxamed cumar maxamed guureye ayaa tilmaamay dhankiisa in deegaanadaasi dadka ku dhaqan ay ayahooda ka tashteen haatana ay ku madalsan yihiin inay dhistaan maamul ayagoona sidoo kale doortay xarunta ay isku maamulayaan iyo sidoo kale guddiyo heer farsamo kuwaasoona ka shaqay doono dhisidda maamul goboleed ay ku midoobayaan deegaanadaasi waxa uuna sidoo kale tilmaamay in xukuumadda soomaaliya looga baahan yahay inay joojiso faragelinta ay ku hayso deegaanadaasi waxaan rabaa hadalka ra-iisul wasaaraha waxaa ku jiray waa unugii bilowga ahaa ayuu yiri marka unugu dee waxa ah hadda dadkii gobolada dhexe oo tashaday mawcdii wakti samaystay gogashii meesha ay dhigan lahayeen diyaarsaday hadda intaasoo qarashay intaasoo wakti intaasoo diyaargarowga la geliyey oo hadda maxaa la diyaariyey meeshii dadku ergooyinka isugu imaan lahaayeen maanta waxaan aaminsanahay ma muudna unugii hadday doonayso dowladda unugii u horreeyey inay gasho unugii u horreeyay halkaas ka bilaabanya dowladda marka waxaa dadku xaq ugu leeyahay ay dowladdu xormayso ama maaragtay tixgeliso dadka rabitaankooda maanta dadkii gobolla dhexe taladoodu meel wanaagsan bay maraysaa way isku maamuladoodiibaa fadhiya maxaa aqoonyahankoodii baa fadhiya guddiyaal bay samaysteen hadda talo loo fadhiyaa dhanka kalena maamulka ahlu sunna wal-jamaaca ee ka midka maamulada ka jirada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay ninka arrimaha fulinta ugu magacaaban ee sheekh cabdiraxmaan al ashcari in maamulka ahlu sunna ay qeyb ka ahayd dadkii soo dhisay dowladda federaalk ee soomaaliya haatan ay suuragal ahayn in deegaanadooda loo magacaabo kumeel gaar asigoona meeshaba ka saaray in dowladda ay magacaabi karta ayaga xilli uu tilmaamay in ayaguba ay dhiseen dowladda federaalk ee soomaaliya sida hadalka uu dhigay al ashcari gudoomiyaha fulinta ee maamulka ahlu sunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya annagu dowladdaanba dhisnay dowladdiina wax noo dhistana xaq uma lahan dowladda dadkii wax ka dhisayaan nahay waxixii lagu soo dhisaan qayb ka nahay haddaan annagu aragtidanada ka hadalno waxaa weeye wixii dhismayaal maamullo ay yeelanayaan oo deegaanada oo maamul goboleedyo ah waxay ku imaanayaan hab oo rabitaan deegaanada dadka jooga ayagu maaragtay laga soo unkay oo halkaas ka yimid oo deegaan ka soo bilaawday oo degmo soo gaaray oo gobol soo gaaray had nidaamkaasa ayay maaragta ku imaanayaan laakiin xilligii dadka wax la iskaga soo magacisiiye jiray oo waxbaan iska soo magacaabna la dhihi jiray waxaan u malaynaa xilligaas xoogaa waa waa wau dhammaadaa la dhihi karaa xilligaas waa waa laga soo gudbaa la dhihi karaa hadallada kasoo yeeray maamuladan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli maalin ka hor xukuumadda soomaaliya ay ku dhawaaqday in maamulku meelgaara loo dhisi doono gobolada galgaduud iyo mudug oo uu tilmaamay inay haatan ka jiraan maamulo aada u fara badan kuwaas oo isbarbaryaacaya waxaana ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed uu tilmaamay in la miday doono maamuladaasi si kumeelgaarina maamul loogu magacaabi doono lama soo oga habka iyo sida ay ku suurageli karto maamul kumeelgaar ah oo loo magacaabo dadka ku dhaqan deegaanadaasi xilli maalmihii lasoo lasoo dhaafayna kulamo ay ka soconayeen deegaanada maamuladaas ay ka arrimiyaan kuwaasoo lagu arrisanayay sidii maamul ay ku midaysan yihiin ay u yeelo lahaayeen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo saacadihii lasoo dhaafay laga dareemaya amni darro xooggan ayaa waxaa saaka ilaa iyo xali ka soconayay howlgalla ay sameynayeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona tiro dada gacanta lagu dhigay kuwaasoona lala xiriirinayo falalka amni darrada ee ka soconaya qeybo ka mida gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya howlgallada intooda badan ayaa waxa ay ka dhaceen degmada wadajir ee gobolka banaadir iyadoona lagu qaqabtay dad aad u fara badan waxayna sidoo kale caqabad ku noqotay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi qaar ka mid a dadka uu warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in saakay baaritaanadu ay ahaayeen kuwo dadka la baarayay sidoo kalena guryaha xaafadahaasi ku yaalla mid mid loo galayay taasoona saameyn xoogani ku yeelatay arday fara badan oo jaamacado dhigto kuwaasoona ku dhaqan degmada howlgalladu saaka ay ka dhacayeen ee wadajir
wadada oo isbitaalka madiino ilaa iyo banaadir wadada nafteexo maxaa la dhahay saybiyaano ilaa intaasoo ay ka socdaan baaritaanka saake baaritaanada waa baaritaana lagu baarayo ciidamada wadooyinka wada joogaan ay wada baarayaan dadweynaha dadweynaha wadooyinka marayana waa la baaraya xaafada guryahana waa lasoo waa lasoo wada galay waa lawada baaraya ciidamada dowlada iyo ciidamada anigo ugu yeelatay adeeg ma doonan karno maadaama maalinsoongaadhiga tahay oo dadka anasaydi ay suuqa kasoo wada adeegtaan saakay wadooyinka dhan waa wada xiran yihiin oo dadkii waa lawada baaraya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada howlgallada ciidamada dowladdu ay ka sameynayaan degmooyinka kala duwan ee ku yaala gobolka banaadir iyadoona dhanka kale habeenimadii xalay ah xabsiga loo taxaabay qaar ka tirsan maamulka degmada kaxda kuwaasoo ku lug lahaa iska horimaad maalintii shalay ahaa ka dhacay gudaha degmada kaxda taasuuna ay ku geeriyoodeen dad rayid ah oo ku dhaqnaa degmadaasi ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada arrimaha amniga iyo sidoo kale qaar ka tirsan howlwadeenada degmadaasi iyadoona lagu eedeynayo ku luglahashaha iska horimaadka maalintii shalay ahaa ka dhacay gudaha degmadaasi taasoo waxyeele ay kasoo gaartay dadka rayidka ee ku dhaqan gudaha degmada kaxda ee gobolka banaadir halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer laba caruur ah oo isaga dhegan xubno ka tirsan jirkooda ayaa ku dhashay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona dhacdadani inta badani ay tahay midaana ka dhicin gudaha dalka soomaaliya labada caruurta ayaa ku dhashay isbitaalka ibnu siina ee degmada kaaraan ee gobolkani banaadir waxaana la tilmaamay ilmahani inay isaga dhegan yihiin caloosha iyo sidoo kale maskaxda dhakhtarka gacanta ku haya ilmahani isku dhegan oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdi cuud ciid ayaa waxa uu ka warbixiyey habka iyo sida loo soo gaarsiiyey ilmahaasi iyo sida ay ula tacaamuleen isagoona sidoo kale faahfaahin ka bixiyey xaaladda haatan ay ku sugan yihiin caruurtani mataanaha ee isku dheggan
waxaa maanta noo yimiday hooyo wadata laba cunug dhalan laba maalmood kuna dhashay degmada saaran nima saxaafad ama umulo saxaafadeed oo layihahdo darti labada cunugii waxaynu ku aragnay waxaa jiray abnormality ay ku dhasheen oo ah in labada cunug ay isku dhegan yihiin labada cunugii waa laba maalin jir waa laba gabdhood caafimaadkoodu hadda waa guud ahaan wuu fiican yahay mid baa kaamil ah oo u dhamaysan yahay jirkeeda oo dhan midna waxaa ka maqan halug lugtaa qayb kamid ah oo yaroo suwarana waxay raacday gabadha kaamilka ah ilmaha labada cunug waxay isaga dheg yihiin caloosha ilaa iyo beerta loo yaqaano belvic ama ay soomaalidu dhahaan ilaa iyo maskax labadooda calaamad ahaan calaamadahooda nolosha fitasanka waxa loo yidhaaha waa normal markay dhasheen siday hadda hooyada noo sheegtay mid kaamilka iyo way oyda mida kalemaanaynin ayagu waxay kaxayaan ilmaha isku dhegan ee sida dabiiciga ahna u dhalan ka dhakhtar ahaan markaan fiirinay oon qaabilay calaamadooda fitasankooda waa normal keliya markaa waxaa hadda jiray midda kaamilka ah xoogaa inta la xasuusta arrintani ayaa waxa ay noqonaysaa midii ugu horeysay ee muddo ka dhacdo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona ay qayb ka tahay mucjisooyinka rabbi subxaanahu watacaala kulan maalintii shalay ah ay ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya golaha xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu dhimay safaaradaha soomaaliya ay ku leedahay dalka dibaddiisa sidoo kalena waxaa isdhimis lagu sameeyey shaqaalaha ka howlgalaya safaaradahaasi oo lasoo koobay arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kagadaal markay xukuumadda sheegtay inaysan dhaqaalo u haynin safaaradaha faraha badan ee ka jira haatan dalka dibaddiisa kuwaasoo aanan dhaqaalo lagu bixiya loo haynin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo maalgashiga dalka soomaaliya cabdiraxmaan bayle ducaale oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey arrimaha la xiriira dhimista safaaradaha iyo sidoo kale yareynta shaqaalaha ka howlgalaya kuwaasoona lagu koobay safaarad waliba oo haatan ka mid a safaaradaha soo haray inay ka howlgeli karaan oo keliya ilaa iyo saddex ruux waxaana safaaradaha la xiri qayb ka ah safaaradaha burundi iyo jarmalka ay ku leedahay dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoona la tilmaamay haatan inay isbixi karin dhaqaale ahaan waxaana ilaa waxayna gaarayaan safaaradaha la xiray ilaa iyo shan safaaradood halka lagu soo koobay inay shaqeeyaan kow iyo soddon kale
marka waxaa keliyaha nahagayana hogaaminaya waxa weeyaan dhaqaalo darayn mar hadday dhaqaalo darayna haysana waxaasoo safaarada oo qaarkood siday ku nool yihiin alluuna og yahay ya baasaboorka case lagu dawarsanayo inaan wax ka qabanno oon soo habayn taasaa nagu kaliftay maanta inaan dib u habaynta ku samayno arrin fudud may hayn laakiinse waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa xubnaha golahan oo si fiican iskula qaadaadhiga arrintan kuna soo gebagabeeyey in arrintaan soo bandhigna halkan lanagu waafaqo waxaan filayaa inay tahay tallaabo tallaabooyinka ka mida dowladdani ay ku talagashay inay qaado ee ah tayayn iyo dib u habayn shaqaalaha dawladda iyo iyo muxuuha iyo wasaaradaha dib u habayntooda marka waxaan filayaa bilaha inagu soo socdaa in si fiican loo loo habayn doono oo halkan halkan golaha la keeni doono safaaradihii oo maca shaqaalaheedii wada la keeni doono ayaan ku tala jiraa ka seexan mayna ilaa safaarada wejigeenni weeyaan wejigeenni adduunyada wejigeenni waa safaaradaha weeyaan safiirkuna wuu xurmo leeyahay markuu gaadhigiisa wato calankiisu ka babanayo marka mushaaradiisa iyo carruurtiisa aanu ka warwarayn markuu kooligiskiisa markuu la shiro wuxuu kala hadlahayo aanu daba ka warwar iyo ma bas baad raaci mise mise waxaad raaci mise tagsi baad raaci aanu ka warwarayn ayuu sharaf leeyahay ninka safiirkiihi iyo nimanka kale dadka kale rag iyo dumarba la shaqaynaya sidaas daraaddeed maanta waxaan u malayn inay guul tahay dalka kan usoo hoyatay waan waan insha allah tacaala ta kalena deg deg baan u yeeli doonaa ilaahay hayna gargaaro warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay oo maanta oo axada waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayay halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu